saacadihii ugu dambeeyey magaalada beledweyn ee webiga mara waxa uu keenay biyo aada u fara badan oo saayda wadooyinka ugu dambeeyana webiga u ahaa mid eber ah islamarkaasna uu ahaa mid guray dadka inta badan saacadihii ugu dambeeyey ilaa shalay ilaa xalay waxa ay si aada u eegayaan sida xaalada webiga ay biyiisa isku bedelayaan maadaama guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada beledweyne iyo weliba gobolka iiraanba ay si weyn u saameeyeen abaarihii ka jira dalka soomaaliya haddana ugu darsoontay biyola-aan waxaad arkaysaa dad aada u fara badan oo beeraaley ah oo markaasi u diyaar garoobaya tacabka beeraha maadaama webiga uu hadda biyo keenay kuwaasoo markaasi u diyaar garoobaya sidii beerahooda ku taaban lahaayeen isla markaasina ay u heli lahaan darag dalyo kala duwan waxaa sidoo kale jira in abuuro kala duwan ay ka dhasheen ay biyola-aantii ka jirtay webiga shabeelle maadaama biyihiisa noqdeen kuwa markaasi guray oo isbedelay laakiin hadda waxa uu keenay biyo nadiif ah markaasi oo inta badan dadku inta badan ay u diyaargaroobayaan si markaasi ugu faa'iidaysan lahaayeen webiga meelaha webigu kasoo biyo buuxiyey xaggee baa ka mid ah gobolka hiiraan webiga waxa uu biyo keenay saacdii lasoo dhaafay waxaana uu inta badan u maraa magaalada beledweyne iyo weliba degmooyinka buulo barde iyo jallaqsi dhammaan deegaanada uu maro webiga dadka degan sida aan wararka aan ku hayno waxa ay u diyaar garoobayaan si markaasi ay webiga ugu faa'iidaysan lahaayeen maadaama ay markaasi webiga ay saarteen waxaa matooro kala duwan oo markaasi biyaha usoo saaro si markaasi tacabka beeraha ay markaasi ugu samaystaan maadaama gobolka iiraan uu ka mid yahay deegaanada ay kasoo baxaan dalagyada kala duwan maadaama iyada muddooyinka ugu dambeeyna sar ukac laga dareemayey qudaarta kala duwan ee ka baxa gobolka iiraan dabcan webigu wuu biyo keenay dadkana abaaro xoogan baa saameeyey caafimaad dari baa ka dhalatay ka waran hadda rajada ay qabaan iyo yadadeerada ay gelisay in webiga shabeelle mar kale uu dib usoo biyo buuxiyo sidaa sheegtaba dadku yadiilo saa ay muujinayaan maadaama webigu in badan biyo la-aan ahaa had uu biyo keenay maadaama markii hore dadka inta badan ay isticmaalaan biyaha webiga shabeelle taasi oo biyihii markay gureen dadka ay markay isticmaaleen kadibna ay ka dhalatay cuduro kala duwan oo markaasi shombiyoodku ka mid yahay waxaa jira dad aada u fara badan oo u geeday gobolka shombiyoodka maadaama gobolku ay ka jiraan abaaro daran haddana biilaan saameyn weyn ku yeelatay ka dhacday hadda wiigi markadu biikana dadka inta badan waxa ay si weyn usoo dhaweeyeen maadaama wuu biyo keenay haddana waxaa sidaa muuqataba dadku inta badan waxaa saacad saacad u eegayaan si markaasi webiga u biyo keenayo oo markaasi cabiro kala duwan loogu sameynayo dadka qaar waxay ka cabsi qabaanba in webiga biyihiisu ay soo bartaan ismarkaasina iyo baxa ay ku bilaabato magaalada doowe si markaasi hore loogu barto webiga shabeelle mar haddii uu biyo keenay waa tahay marka hadda webigu wuu biyo keenay ka waran wax khasaare ah oo ka dhashay biyaha webiga ma jiraan mise hadda unbuu bilow yahay webigu hadda biyaha webiga saacadii lagu biyo keenay dadku inta badan waxa ay ka cabsi qabaanba in mar haddii webiga biyo keenay fatahaada ay ka dhacdo magaalada beledweyne oo inta badan webiga marka uu biyo keeno looga bartay markaasi in fatahaada uu sameeyo dadka inta badan daga weliba hareeraha webiga waxay saacad kasta la socdaan oo cabiraan maxaa halkay biyo marayaan waxaad arkaysa dadka maraya boondooyinka magaalada beledweyne dadka markaasi oo eegaya webiga xaaladiisa sida isku bedelayo iyagoo ka cabsi qaba qaarkood bayna saameyn ku yeesho fatahaada magaalada beledweyne ka dhagaysa